halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sabiyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub nebi yoel waxa uu ka mid yahay nebiyada axdigii hore wuxuuna nebigu ugu horreeyaa nebiyada wax ka sii sheegaya maalinta rabbiga ee weyn wuxuuna nebi yoel sii sheegay in maalinta rabbigu ay ku bilaaban doonto godcur damaca isaga oo ka hadlaya maalintaasi ayaa nebigu waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yoel cutubka labaad aayadda labaad oo leh oo maalintaasi waa maalin mugdi iyo godcur ah oo waa maalin cadar ah oo godcur qara weyn ah uu jiro oo waxa ay u imanaysaa sida ka hawaaberiga buuraha ku dul faafa bal eega dad tiro badan oo xoog weyn dadkaas wax la mid ah horey looma arag oo iyaga dabadoodna wax la mid ahu ma jiri doonaan xataa tan iyo sannado iyo qarniyo badan
qofkii dulmi doono dabnaara galye abow hana dayrin dadkaaga
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaagane qofkii xaqa diida ibliis dabraye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa daraaddeen loo dilayo abow hana dayrin dadkaagane dariiqi shaydaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaaga nehe
digaagi la daadshana daahiriye abow hana dayrin dadkaagane dabiirkii nafteenna ayaad noqotee abow hana dayrin dadkaaga nehe
inaad soo degaysaan diyaarunehe abow hana dayrin dadkaagane dibsoo noqodkaaga ma aan dafirne abow hana dayrin dadkaaga nehe allow hana dooyna daadayne abow hana dayrin dadkaaga
markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii aynu ka bixinaynay qidcadii nebiyo eel uu ku soo xiray cutubkii labaad waxa ay inoo joogtay markii rasuul botros la hadlayey dadkii badnaa ee yeruusaalem isugu yimi ee uu soo xiganayey nebiyo eel sida ku qoran cutubka labaad ee kitaabkii yoel aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa labaiyo soddon balse butros oo isla arrinka ka hadlaya ayaa waxa uu lahaa sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad laakiin waxaanu waa wixii lagaga dhex hadlay nebi yoel marka ay sidan tahay waxa aad garanaysaa in rasuul boolos aanu odhanin waxaanu waa wixii lagu soo kaamilay waxyigii nebi yoel sii sheegay qorayaasha injiilada iyo rasuul bawlosba wax waliba way caddaynayeen marka ay ka hadlayaan waxyiyada la kaamilay haddaba qeydcooyinka ay ka hadleen ee ay ku sheegayeen in waxyi la kaamilay sooma wada koobi karo laakiin bal aan ugu hormariyo injiilka sida matayos u qoray cutubka labaad aayadaha toddoba-iyo toban ilaa siddeed iyo toban markaasoo qorniinku uu leeyahay markaasi waxa ay noqotay wixii nebi yeremiya lagaga dhex hadlay isaga oo leh codba raama laga maqlay oohin iyo baroor weyn raaxeel oo u ooyeysa carruurteeda oo aan doonayn in la qalbi qaboojiyo waayo ma ay joogin haddaba markaas iyada a waxaa lasoo kaamilay waxay khuseeya dhacdada ku saabsan dhalashada masiixa haddaba aayadda saddex iyo labaatanaad ee isla cutubkaas aynu eegno waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan wuxuu yimid oo degay magaalada naasaret la odhan jiray si ay u noqoto wixii nebiyada lagaga dhex hadlay waxaa loogu yeedhayaa nasarani bal iminkana waxaad u soo leexataa kitaabkii falimaha rasuullada marka rasuul bawlos khudbad uu ka jeedinayay antiyokh ti besidiya waxa uu ka hadlayaa sarakicidda ciise masiix oo waxa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobnaad aayadaha labaiyo soddon ilaa saddex iyo soddon baalka laba boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo waxaannu idiin keenaynaa war wanaagsan oo ku saabsan ballankii awoowayaashayo loo ballanqaaday oo ah sidii ilaah ballankaas ugu oofiyey carruurteenna markuu ciise sara kiciyey sida ay zabuurka labaadna ugu qoran tahay waxaa tahay wiilkayga maantan ku dhalay marka kitaabka uu ka hadlayo haddaba kaamilista waxyiga in nabacaad la saari maayo maxaa haddaba rasuul botros leeyahay marka la eego sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxa uu leeyahay laakiin waxaanu waa wixii lagaga dhex hadlay nebi yoel marka ay sidaa tahay ma uusan odhanin waa kaamilista wixii yoel horay u sii sheegay waxaase uu leeyahay rasuul butros tanu waa tii yoel ama mid la mida wixii yoel sii sheegay haddii aad dib ugu noqoto haddaba maalintii bentekost waxaad arkaysaa in butros aanu la hadlaynin qurumaha laakiin dadka uu la hadlayey oo dhan waxa ay ahaayeen yuhuud ka kala timid deegaanadii reer rooma ay ka talinayeen iyaga oo dhan waxa ay garanayeen kitaabkii axdigii hore oo iyaga oo dhammina waxa ay yeruusaalem u yimaadeen ciidda kormaridda waxa ay ka soo safreen dhul aad iyo aad u dheer waxaana ay ku wada hadlayeen afkii dadyoogii ay la joogeen balse waxa ay dhowrayeen sharcigii muuse si ay uga soo qayb galaan xuska sanad guurada markii reer binu israa'iil laga soo samata bixiyey dhulkii masar waxaa rasuul butros ku leeyahay iyaga ha caayinina xirta oo waxba ha ka sheegina waxyaabahan dhacaya tani waa mid la mid ah waxyaabaha dhici doona maalinta rabbiga sida nebigu uu inoo sheegay markaasuu wuxuu soo xiganayaa kitaabkii yoel cutubka labaad aayadda siddeed iyo labaatanaad wuxuuna rasuulku leeyahay haddaan dib ugu noqonno kitaabka falimaha rasuullada sida tan ilaah baa yidhi maalmaha ugu dambaysta waxyaalahanu waa noqon doonaan ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan ha yeeshee dhacdada weyn waxa ay imanaysaa maalin mustaqbalka ah waana maalmaha ugu dambaysta oo waxaa dadka oo dhan lagu soo shubi doonaa ruuxii rabbiga su-aashu waxa ay noqonaysaa miyaa maalintii bentekost dadka oo dhan lagu soo shubay ruuxii rabbiga maya laakiin waxaa ruuxa helay rasuulladii waxaana halkaa lagu badbaadiyey saddex kun oo qof inkastoo saddex kun la badbaadiyey haddana taasu kama dhigna in dadka dunida oo dhan ruuxii rabbiga lagu soo shubay waxaana aan garanaynaa in weli aan la kaamilin waxyigii nebi yoel waxaase rasuul butros iyaga uu ku leeyahay ha nagu aflagaadaynina waxa kan dhacaya waa inaad idinka qudhiinnu eegtaan qorriinka sida nebiyo eel leeyahay oo aad ka ogaataan hadallada rabbiga in maalinta ku shubista ruuxa ay weli dhiman tahay wuxuu ku leeyahay haddii ruuxa ilaah maanta lagu shubay dad aan badnayn yaanay idinka yaabinin dabadeetana butros waxa uu horay u sii ambaqaadayaa xigashada kitaabka yoel waxaana uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadaha soddon ilaa labaiyo soddon waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo waxaan samooyinka iyo dhulkaba ka muujin doonaa yaabab kuwaasoo ah dhiig iyo dab iyo tiirar qiiq ah oo qorraxdu waxay u beddelmi doontaa gudcur dayaxuna wuxuu u beddelmi doonaa dhiig intaanay iman maalinta rabbiga oo weyn oo cabsida badanu su-aasha soo baxaysa ayaa waxay tahay miyaa waxyaalahaas nebigu uu ku waxyeeyey sida ku qoran aayadaha soddon ilaa koob iyo soddon la kaamilay maalintii bentekost bilxaqiiqa lama kaamilin waayo halkaas laguma arag dhulgariir isbeddel xagga qorraxda ah ama dayaxa waxyaabahaas lasii sheegayo waxa ay dhici doonaan maalinta rabbiga ee nebi yoel waxyinayo waana maalinta yoel ugu yeedhay maalinta naxdinta iyo cabsida badan ee rabbiga dhegaystayaal maalinta bentekost waa maalin weyn laakiin maahan maalin cabsi iyo naxdin badan waxa ay ahayd maalin wacan oo wanaagsan oo si rasmi ah loo bilaabay howsha kiniisadda ciise masiix saaxiib haddii aynu garanno kitaabka yoel haddana nala noqon mayso in wixii butros noogu sheegay kitaabka falimaha rasuullada sida in waxyigii yoel la kaamilay maalintii bentekost iminka su-aasha soo baxaysa ayaa waxa ay tahay waa maxay dulucda ama mawduuca khudbaddii rasuul butros ka jeediyey maalintii bentekost haddaba maalintii bentekost mawduuca simoon butros khudbaddiisu waxay ahayd saraakiicda ciise masiix dib ayuuna mawduuciisii ugu soo noqday oo waxa uu soo xigtay zabuurka lix iyo tobnaad aayadaha siddeed iyo laa toban waana halkii lagu sii sheegay saraakiicda masiixa oo baleeg sida uu wax u dhigayo innaga oo ka akhrinayna khudbaddii rasuul butros kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadaha labaiyo soddon ilaa saddex iyo soddon waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan ciisahan ilaah baa sare kiciyey annaga oo dhammuna markhaatiyaal baannu ka wadannahay haddaba isagoo ilaah midigtiisa sare loogu qaaday oo aabbaha ka helay ballankii ruuxa quduuska ahaa ayuu soo shubay waxan oo aad arkaysaan oo maqlaysaan marka gunaanadka waxyigii yoel iyo khudbaddii butros wuxuu noqonayaa sida ku qoran aayadda labiyo soddonaad ee cutubka labaad ee kitaabkii yoel markaasoo nebigu leeyahay waxa ay noqon doontaa in ku alla kii magaca rabbiga ku barya uu samato bixi doono waayo buursiyon iyo yeruusaalem iyo kuwa haray oo rabbiga u yeedrayba waxaa jiri doona kuwo u baxsada sida rabbigu yidhi waxaa loo baahan yahay inaan waxyiyada si khaldan ama khalada loo fahmin waana asbaabta aan wakhti ugu horayo faallada kitaabka waxa aan rumaysanahay in ilaah badbaadin doono maalintaasi weyn ee ah maalintii rabbiga dad aad u fara badan oo waxa ay noqon doontaa in kuwa lumaya iyo kuwa badbaadada helayaa ay kuwa badbaadada helayaa bataan welibana wakhtiga dhibka weynu uu bilowdo waxaa jiraya kuwo badan oo ilaah dhankiisa loo soo weecin doono oo ilaah badbaadin doono welibana marka boqortooyadiisa uu ka taago yeruusaalem ayaa dad badan oo dunida ku nool markaas ay u iman doonaan masiixa welibana ma noqon doonto wax la arkay waktigeenna rasuul butros haddaba waxa uu ka hadlayey mawduuca khuseeya saraakiicidda masiixa kaasoo ilaah ka dhigay rabbi amasiid iyo weliba masiix waana waxa khudbaddiisu ay ka hadlaysay rasuul butros ma uusan adkaynaynin dhacdooyin ay iyagu arkeen tan ahmiyadda leh waxa weeye in la ogaado masiixa saaxiib yaanay khibrado iyo xeerar ku siijinin inaad masiixa u timaaddo masiixu halkeebuu noloshaada kaga jiraa halkeebuuse hawsha aad u qabanayso kaga jiraa mahorgale ayuu u yahay qaybta qorriinka ee waxyigii iyo eel way ahmiyad ballaaran tahay laakiin weli waa in la kaamilo wakhti mustaqbalka ah oo waa wax imanaya wakhti aanina garanaynin waxaa intaa markaa ku soo dhammaanaya dhegaystayaal meeriska cutubkii labaad oo aynu ku soo gunaanadnay shantii aayadood ee waxyiga ahaa ee ugu dambeeyey kuwaasoo dadka qaarkii ay la tahay in lasoo kaamilay wakhtigii bentekost waayo waxaa soo xigtay rasuul butros balse mawduucii uu ka hadlayey waxa uu ahaa saraakiicidda ciise masiix dhegaystayaal waxaannu iminka si toosa idinku bilaabaynaa cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi yoel waxaannu dhegaystayaal ku horumaraynaa mawduuca ugu horreeya waxaana weeye maalinta weyn ee rabbiga oo la dhowrayo mustaqbalka waxaana meerisku uu ka bilaabanayaa dhegaystayaal baalka kun boqol koob iyo afartan ee kitaabkii yo el cutubka saddexaad aayadda koowaad waxaana qorniinka quduuskaahi leeyahay sida tan bal eega waxyaalahaasi iyo wakhtigaas markaan soo celin doono maxaabiistii dadka yuhuuda iyo reer yeruusaalem wuxuu leeyahay nebiga oo waxyinaya maalinta rabbiga bal eega waxyaalahaas iyo wakhtigaas su-aashu waxay noqonaysaa maalintee ma maalintii bentekosba maya waayo waxa uu leeyahay maalinta aan maxaabiista dadka yuhuuda iyo reer yeruusaalem soo celin doono maalintii bentekost maxaabiistaas lama soo celin welibana sayid ciise masiix hawl kale ayaa uu ugu daray oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka koowaad aayadda siddeedaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska ahi idinku soo dego oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan yeruusaalem iyo yahuudiya oo dhan iyo samaariya iyo meesha dunida ugu fog haddaba intii ay ka soo noqon lahaayeen maxaabiisnimada ayaa sayid ciidmasiix oo ahaa madaxa kiniisadda uu ku leeyahay kuwii isaga soo raacay oo qaybta ka noqday jidhka rumaystayaasha waxaad markhaatiyaal iiga noqon doontaan samaariya yahuudiya iyo meesha dunida ugu fog wuxuu kaloo ku yidhi taga oo injiilka ku naadiya dunida meesha ugu dambaysa wuxuu ku yidhi dadka u sheega nimcada ilaah samirkiisa iyo weliba naxariistiisa oo mid waliba ee magaca rabbiga u yeertaana waa la badbaadin doonaa haddaba injiilka ciise masiix aad buu u jilicsan yahay ilaa uu gaaro heer kuwa isla caqliga badan ay seegaan maanta waxaa lagaa doonayaa waxa weeye in injiilka aad rumaysato waxa aan markaa doonayaa in aan kugu idhaahdo ma rumaysni in badbaadada la shaqaysto waana dhab in aan badbaadada lagu helin camallo laakiin waxaan rumaysanahay badbaadada shaqaysa waana wax ahmiyad ballaaran inaan maanka ku hayno taas haddii haddaba laydin badbaadiyey waxa aad doonaysaan inaad injiilka dadka kale gaarsiisaan haddii aydan doonayn saaxiib rumaysadkaaga su'aal baa ka taagan maahan camalladaada laakiin waa rumaysadka waayo rumaysadku waa kan shaqeeya haddaan horay idinku sii wado meeriska cutubka saddexaad ayaan iminkana idiin akhrinayaa aayadda labaad laakiin aayadda labaad kelideed micnaha qidcada soo saari mayso waxaanse ka soo bilaabaynaa aayadda koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan bal eega waxyaabahaas iyo wakhtigaas markaan soo celin doono maxaabiistii dadka yuhuuda iyo yeruusaalem ayaan qulumaha oo dhan soo wada ururin doonaa oo wada keeni doonaa dooxada yehooshafaad oo halkaas ayaan iyaga ugu xukumi doonaa dadkayga iyo dhaxalkayga oo dadka israa'iil ah aawadood waayo qurumaha way ku kala dhex firdhiyeen oo dhulkaygiina way qaybsadeen wuxuu rabbigu leeyahay qurumaha ayaan soo ururin doonaa oo waxa aan isugu keeni doonaa dooxada yehooshafaad oo ah magaalada yeruusaalem wuxuu kaloo leeyahay rabbigu oo halkaasaan iyaga ku xukumi doonaa dadkayga iyo dhaxalkayga oo dadkayga israa'iil ah aawadood waayo qurumuhu way ku kala dhex firdhiyeen oo dhulkaygiina way qaybsadeen haddaba intaannu rabbigu imanin ka hor ayaa ay rumaystayaashu ka hor muuqdeen kursiga xukuumadda si bal loo eego inay u qalmaan inay helaan hadiyadda iyo in kale markii uu dunida ka soo noqdo wuxuu u kala fiirsanayaa kuwa soo gelaya boqortooyada iyo kuwa aan soo gelaynin waxaana halkan inoogu qoran waxi wanaagsan laakiin laga heli karo kitaabka yo'el yo'el wuxuu u horreeyaa nebiyada wax ka qoraya maalinta rabbiga oo waxaa nebiyadaas ka mid ah nebi sakariya oo isaguna inoo sheegayaa in xisaabi ay jirto oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka sakariya cutubka labaad aayadaha toban ilaa koob iyo toban baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee kitaabka axdigii hore oo leh magaalada siyonay gabay oo rayree waayo rabbigu wuxuu leeyahay baleeg oo dhexdaadaan deganaan doonaa oo wakhtigaas qurumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadaan deganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu iisoo kala diray haddaba waa isla waxyiga uu yo'el iminka inuu sheegayo waana rajadooda iyo filashadooda weyn in rabbiga magaalada yeruusaalem uu ka taagi doono boqortooyadiisa oo welibana ruuxiisa lagu soo shubi doono dadoo dhan haddaan horay idinku sii wado haddaba meeriska cutubka saddexaad ayaan haatan idiin akhrinayaa aayadda saddexaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo iyaga dadkaygii way u saami riteen oo wiil bay dhillo kire u siiyeen gabadhna waxa ay ku iibiyeen khamri ay cabaan haddaba waxyaalaha yoel halkan inoogu sheegayo ee ku dhacaya reer binu israa'iil waa waxyaabo naxdin badan markii haddaba aad eegto dunidan maanta ninna dan kama lahan darxumada dhallaanka waxaad arkaysaa wiil aad u yar oo qaad cunaya cidina la hadli mayso ama ka joojin mayso kan ka iibinaya welibana waxaa jooga kuwo ku doodaya inay eegayaan danaha carruurta waxaad arkaysaa gabdho aan gaarin da'dii guurka oo niman la siinayo oo cidina ma hor joogsato ama uma doodo xuquuqda carruurta waxaa mararka qaarkood sidaas yeelaya kuwa ku dooda in ay ka dhex khidmaynayaan ururada samafalka su-aasha taaganna waxa weeyaan maxaa keenay in carruur badan ay ka cararaan qoyskooda waxaa keenay in waalidiin aad u badan ay ku mashquulsan yihiin inay jirkooda u raaxeeyaan waxa ay ka fikerayaan danahooda iyo faakihaysigooda iyo bulshayntooda laakiin ma eegaan danta qoyskooda tan carruurtooda iyo weliba tan xaasaska ay qabaan waxaana bilaabanaya dayacad quursasho iyo khilaaf dhex imanaya reerka waxaana la ilaawayaa daryeelka ilmaha iyo welibana mas-uuliyadda guud haddii odaygu ka tago reerka waxaa hooyadu ay bilaabaysaa inay doondoonto sidii ay wax ugu raadin lahayd qoyska waxaana meesha ka baxaya daryeelkii hooyada oo qaadanaysa booskii aabbaha iyadiibaa bilaabaysaa inay reerka wax u doondoonto odaguna sheeko ayuu meelaha u aadayaa oo waxa uu hadalka u kala qaybiyaa qolyaha dhooban goobaha fadhi kudirirka waxaa ku habboonayd in uu reerkiisa wax u raadiyo oo haddii uu soo waayana uu la joogo ilmihiisa oo uu la shaqeeyo marwada uu qabo haddii ay suuqa wax ku iibinaysana uu soo beddelo oo la qabto hawsha si iyadu ay fursad ugu hesho ay ilmaha wax ugu samayso markii iyadu ay hawsha ku maqan tahayna isagu uu la joogo carruurta wuxuu eegayaa tarbiyada waxbarashada iyo weliba dhaqankooda hoose si ayan iyaguna ula soconin kuwa habowsan oo aan loo marin habaabin oo aan loo barin sigaarka iyo qaadka iyo welibana daroogada mar haddii ay faraha ka baxaan iyaga oo yaryar way adag tahay si dib ay ugu soo noqdaan oo u helaan anshixii iyo dhaqankii suubanaa ee dadka waxaa halkan yoel uu ku leeyahay wiil bay dhilo u siiyeen kiro oo u dhigmaysa ama u muuqata in wiilku shaqo ka doontay guri dhilo gabarna waxaa loo bixiyey buu leeyahay khamri waxa ay u muuqataa in gabadh loo bixiyey si marqaan loo helo haddaba imise gabdhood ayaa iyaga oo aad u da'yar isku dhiibay damiir xumo iyada oo ay ugu wacan tahay waalidiinta oo ahlu marqaan ah waxaana gabdhaha da'da yar ee qaadka cuna markoodii hore ay ku bilaabeen cunista qaadka guryahooda oo suuragal maaha inay bannaanka ku barteen waxaa markaa loo baahan yahay in laga hadlo oo welibana laga hor yimaado damiir xumada caynkaasi oo kale ah yaanay kula noqon in adigu ay wax waliba ku hagaagsan yihiin maanta oo aadan u baahnayn inaad gacan ka geysato dhaqan celinta ubadka kuwa kale berri ayay adigana ku qabsan kartaa saaxiib marka yaanay kula noqonin inaad ka quduusan tahay iyaga haddaan dib ugu soo noqonno kitaabka ayaannu iminka idiin akhriyeynaa aayadda afraad ee cutubka saddexaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan haddaba tuuros iyo sidoon iyo kulli gobollada falastiin oo dhammow bal maxaad iga doonaysaan ma abaalgud baad isiinaysaan oo haddaad ii abaalguddaan oo intaan dhaqsado ayaan degdeg abaalgudkiinna madaxiinna ugu soo celin doonaa
ibliis la dagaala dariiqanehe abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaara galye abow hana dayrin dadkaaganehe
masiixa qubtiida jinnaa la dirse abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii xaqa diida ibliis tabraye abow hana dayrin dadkaaganehe
masiixa daraaddii loo
dariiqi shayddaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaagane
digaagi la daadshana daahiriye aabow hana dayrin dadkaagane dabiilkii nafteenna ayaad noqotee abow hana dayrin dadkaagane
inaad soo degaysaan diyaaru nehe abow hana dayrin dadkaagane dibsoon noqodkaaga macaan dafirne abow hana dayrin dadkaagane Allow hana dayrin dadkaagane abow hana dayrin
sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salug laqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug laqwi halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin